gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa shirka jaraa'id kaga hadlay doorashada madaxtinimo soomaaliya ay dhaceysa maalinta berita isagoo sheegay inaanay tobanka bishan oo maalinta isniinta ku beegan dib kaga dhici doonin doorashada kaasoo ay u taagan yihiin shan iyo labaatan musharax isagoo ugu baaqay mudanayaasha baarlamaanka inay ka faa'iidaystaan fursadan taariikhiga ah islamarkaana ay si cadaalad ah u doortaan qofka ay u arkaan inuu samato bixin karo dadka iyo dalka soomaaliyeed waxaana uu ka digay in dhaqaale loo adeegsado doorashada taa marna ka ogolaanmayno waxaa waajibkiina saaran waxaa weeyaan inaan damiirka xildhibaanka gaarno damiirka xildhibaanka inaan gaarno xilkanna loo dhiibay waa ammaano codkana loo codka la bixinaayo waa ammaano ka masaajidka jooga oo wacdiga ahaayo codkiisi waa ammaano adiga qalinka aada hayso baarlamaanka dhexdiisii looma ogola musuq maasuq edab daro ethics la-aan iyo asluubta aan fiicneen marna ka ogolaan maynata gudoomiyaha waxa uu sheegay in qof kasta uu xil ka saaran yahay ilaalinta sharafta iyo nabadgelyada dalka inta ay doorashadu socoto si horumarka la gaaray looga sii ambaqaado ayuu bulshada soomaaliyeed iyo bahda fankaba ugu baaqay inay ka qaataan kaalintooda kaga aadan isagoo dhinaca kalena u mahadceliyey beesha caalamka ciidamada midowda afrika iyo wadamada dariska ah doorkii ay ka qaateen nabadda iyo xasiloonida dalka rabitaanka shacbiga waa in la ixtiraamaa golahan shacbiga ah wuxuu ka tarjumayaa rabitaanka shacbiga saa daraaddeed muwaatin kasta waxaan ka codsanayaa in uu isxilqaamo nabadgelyada ma aha in ciidanka keliya uu ilaalinayo waxa ilaalinaya waa idinka dhallinyarada waxaan rabnaa in aan u furno if ay ku mustaqbilkooda ku arkaan saa daraaddeed waa lama huraan in la helo xasilooni falsafad kasta oo aad aaminsan tahay waxaad ku gaari kartaa wadahadal nabad iyo is-afgarasho gudoomiyaha baarlamaanka oo la su-aalay hadalkii puntland ee ahaa in go-aan ay ka qaadan doonto haddii doorashada birita ay ka soo baxdo waxayan ku qancin ayuu sheegay in doorashada ay u dhacayso si xalaal ah sidaa daraaddeedna qof kasta oo ku soo baxo iyo aqlabiyadda baarlamaanka ee puntland waajib ku tahay inay u hoggaansanto maadaama soomaaliya uu hogaamiyo u noqonayo afarta sane ee soo socoto puntlandna ay soomaaliya ka tirsan tahay afar sano weya dadkan wax laga doonaya ma aha laba beri ama saa dambe puntland arrinteeda puntland waa dalka soomaalida ka mid tahay doorashada waa xor doorashada waa madax bannaan tahay doorashada waa shafaafiya ama daahfurnaan bay ku dhacaysaa cadaalad baan ku shaqaynayna saa daraaddeed wixii natiijadii ka soo baxda berito waa natiijo uu go-aansaday waa codkii golaha shacbiga oo shacbiga ka warramay marka saa daraaddeed ma jirto saas iyo kan kale iba soomaaliya oo dhan baa loo dooranaya qofka madax u noqonaya sooma puntland soomaaliya ka mid tahay insha allah wax dhibaato ana ma jirayo waa siyaaso dad waa isbiirsan karaa kuwa kale waa isufoodi karaan anigu waxaan dadka xildhibaanada ka codsaday inay ku qadariyaan qof walba barnaamijka uu wado siiradiisi sumcadda uu ku leeyahay bulshada
hadalka gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ku soo aadaya iyada oo magaalada muqdisho ololihii ugu xoogganaa iyo kulamaba ay ka wadaan musharaxiinta u taagan jegada madaxweynaha soomaaliya kuwaas oo qalqaalo ugu jira codadka baarlamaanka inkastoo aan la ogeyn cidda codka baarlamaanka ku guulaysan karto ayaa doorashadan ay tahay mid si weyn loo wada dhowrayo fanaanada soomaaliyeed saade cali warsame oo ka mid ah xildhibaanada birito dooranaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa baarlamaanka fariin ku wajahan doorashadan u dirtay xusuusnaada dhaarti xildhibaanadow berito waa maalintii waddankeenna labiiyo labaatanka sano ka badan silcayey dadkeenna baaba'ayay ay rajada filanayaan waa maalinta aynu sugayno inaynu kumeelgaadh iyo galgalaasho aynu ka baxno waa maalinta aan filayno sharaftii aynu lahaan jiray iyo xishmaddii iyo awooddeenna inaynu la soo noqonno libaaxii afrika layna odhan jiray waxaan idinka codsanayaa xildhibaanadow inaad u xushaan ka aad isleedihiin maanta ilaahay baa wax sabata bixin karee dalka ayuu ka saari karaa guulaysta waan idiin ducaynaya idinkuna dadweynew noo soo duceeya xildhibaan ayaan ahay hubin shacab metelaysiiyo xildhibaan ayaanahay xaq baa inagu waajiba xujaa ina hortaale xaqa maanta aan garanno xulaxaas walwaalaha kitaabkii xishmeeyo zaynab abuukar maxamed v o a muqdisho